wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada qorshayaal sanadkani la doonayo in lagu horumariyo garoomada diyaaradaha degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland garoomada diyaaradaha ee la doonayo in dib u habeynta lagu sameeyo waxaa kamida garoonka diyaaradaha raaskamboonikan degmada dhoobley iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha degmada garbahaarey oo dhismihiisa la ballaarinayo iyo kuwo kale sida uu sheegay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland cabdulaahi dhubad shiil ilaahi subxaana watacaala ha saalo aniga laakiin qorshaha ii degan waxa weeye in wasaaraddan markaan ka tagayo ama sanadkan labaatan iyo laba kun labaatan iyo afarta ay jubbaland degmooyinkeedoo dhan inta hadda gacanta lagu hayo ay wada yeeshaan airboodo airboodo oo standard oo laga wada degi karo oo servicekii leh in la helo shaqaale aviationa oo aqoontoodu sareyso oo diyaaradaha muxuu ahaa hagidooda iyo amnigooda iyo waxoodii lala socon kara shaqaale dabdamisa oo ku filan muxuu ahaa shaqada looga baahdo dabdamiska ku saabsan baan baan jeclahay inaan in laiga dambeeyo laiga dhaxlo hadda waxaa saan horeyba tilmaamay gacanta ku jirta riboodka rascamboni ka dobley oo isagana dib habeyn lagu sameynayo garbaharey oo isna rabno inaan muxuu ahaa diyaaradu naga codsadeen in la dheereeyo u gaaban yahay iyo luuq iyo ceelwaq saddexdaas airbood waxaa naga haystaa way gaaban yihin iyagana waxaan rajeyneynaa xilliga dhow in lagu daro inta ay diyaaraddu ku degi karto oo mitraadka loo dhamaystiro afmadow oo dhibka ugu badan uu ka jirana ra-isul wasaaraha waa ogeydeen waa dhoweyta noo soo dhagax dhigay airbood in laga dhisaayo iyadana meelaha noogu daran bay kamid tahay oo ilaa hadda aan aan la degi karin
dhanka kale wasiirka ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku rajo weyntahay in kismaayo laga hirgelin doono boosteejo gawaarida soo gala magaalada ee dadka rakaabka wadaha ay dadka ku dejiyaan dhulkii boosteejadaas laga dhisi lahaana laga sugayo maayirka magaalada marka waxaan jeclahay inaan ka tago system fadhiya oo haddii diyaaradihiisi noqoto iyo haddii gaadiidkiisii noqoto waxyaabahan aada ugu rajaweyn waxay in boosteejooyin iyo meelo la helo baabuurtu muxuu ahaa dadka keenaan oo maayirka ka sugeynaa isagana dhulkii marka wasaarad oo oo shaqaalaheedu uu tababaran yahay uu hagaagsan yahay
qaar kamid ah garoomada diyaaradaha degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa ka jira caqabado kala duwan oo ay kamid yihiin in xiliyada ay roobabku da-aan garoomada qaar ay biyo fariistaan sida garoonka degmada dhoobley oo inta badan xirma xiliyada ay roobabka waaweyn da-aan waxayna wasaaraddu sheegtay in arrimahaasi wax laga qaban doono garoomadana lagu sameyn doono dibu habeyn ballaaran